bilaabo xubinta qiimaha xoolaha seylada xoolaha ee magaalada afgooye geela qaliinka haddii aan ku horeeyo heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa lacag gaaraysa soddon milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa toddobiyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad geela qaliinka ah ayaa seylada afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa lix iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa magaalada afgooye afar iyo toban milyan heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex iyo toban milyan halka heerka ugu dambeeyana lagu kala gadanayo koob iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah dhanka looda haddii aynu eegno weliba qaliinka heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa lacag gaaraysa lix milyan iyo boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa afar milyan iyo sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lo-da qaliinka ah seelada afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah looda dhaqaalka ayaa heerka koowaad seelada afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa shan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanaya afar milyan iyo laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo saddex milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah dibida dhoofka ah ayaa seelada afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad sagaal iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa toddobiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa saddex iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo afar boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ah ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa seylada afgooye laba milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa hal milyan iyo laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah dhanka idaha haddii aynu eegnana weliba dhaqaalka heerka koowaad afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa eedaha dhaqaalka ah seelada afgooye waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah afgooye ayaa eedaha qaliinka waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad saddex milyan heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo saddex boqol oo kun halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah seelada afgooye haddii aynu intaasi kaga tallaabno bal iminkana seelada xoolaha ee degmada salagle geela dhoofka haddii aan ku horeeyo heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa laba iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna lagu kala gadanayo laba milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ah ayaa seelada salagle waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal iyo toban milyan heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa toddobiyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex iyo toban milyan geela qaliinka ayaa degmada salagle heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa shan iyo toban milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa saddex iyo toban milyan heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa toban milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ah ayaa degmada salagle heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan iyo laba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa milyan toddoba boqol konton iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah ayaa salagle waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad milyan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaad ayaa ariga qaliinka ah salagle waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ayaa heerka koowaad degmada salagle waxaa lagu kala iibsanayaa lacag gaaraysa milyan iyo soddon kun heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa sagaal boqol iyo siddeetan kun heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah salagle ayaa idaha dhaqaalka ah waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa milyan shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa waxaa lagu kala gadanayaa milyan iyo boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah looda dhoofka ayaa salagdha waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa sideed milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo toddoba milyan oo shilinka soomaaliga ah looda dhaqaalka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa seylada salagle lix milyan heerka labaadna shan milyan heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa afar milyan oo shilinka soomaaliga ah looda gowracaha ama qaliinka ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad shan milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa afar milyan halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah xubinta qiimaha xoolaha dhegaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda ergo xilligani waa naga intaah u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda iyo weris maxamed